hurayrata addowsiy halkan waxaanu ka gelaynaa abuu hurayra qisadiisii addowsi qoladaa loo nisbeeyo xafida abuu hurayrata wuu xifdiyey liummati lislaami wuxuu u xifdiyey maa buu xifdiyey yaziidu ka ziyaadaya calaa alfin wa sita miati xadiisin min axaadiisi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam kun iyo lix boqol oo xadiis wax ka badan ayuu xifdiyey axaadiisii nabiga awa laa rayba shaki kuma jiro fii annaka adigu tacrifu inaad garanayso hada najma xidigan almutacaliqa ee ifaayo min saxaabati rasuulilaahi ka mida sala allahu calayh wasalam wa abuu hurayre wa hal fii ummati lislaami ummadda islaamka ma ka mid yahay axadun axad laa yacrifu abaa hurayrata aan garanayn ma jiraan malayna laqad kaana naasu dadkii waxay ahaayeen yadcuunahu kuwa ku magacaabo fi ljaahiliyati cabdishamsin bay dhihi jireen falamaa akramahu llahu ilaahay markuu ku karaameeyey bilislaami oo washarafahu ilaahay uu ku sharafay biliqaa'i nabiyi calayhi salaatu wasalaam qaala lahu nabigu wuxuu u yidhi lahu nabigu wuxuu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi lahu abu hurayre wuxuu yidhi masmuka magaca faqaala wuxuu yidhi cabdu shamsin faqaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bal cabduraxmaan baa lagu yidha cabdiraxmaan binu sakr baa la yidhaha soo maha abu hurayra bal cabdiraxmaan baa lagu yidhaha faqaala wuxuu yidhi nacam cabdiraxmaan baa la yidhahdaa biabi anta wa ummi ya rasuul allah amaa tak yani amaa takniyatuhu kunyadiisii biabi hurayra loogu kunyeeyey fa sababuhaa sababkeedu anahu kaanahu kaanat lahu waxaa u sugnaatay fii qufaylatihi yani fii qufuuliyatihi fii qufuulatihi yani yaraantiisii ilmanimadiisii hirratun sakiira bisad yar buu lahaa aashan bisadda la yidhahdo ama yaanyuurada la yidhaahdo ayuu lahaa yani oo yar yalcabu biha uu ku ciyaaray fajacala waxay guda geleen lidaatuhu kuwii asaga dadiisaa lidaatuhu lidaatku waa dadiisa yunaaduna inay ugu dhawaaqayaan abaa hurayra hurayre abeer hurayradu waa bisad washaaca daalika wuu faafay wadaaca xataa qalaba calaa ismihi ilaa magaciisi buu ka qaalino falamaa itasalat asbaabuhu markay la xidhiirsatay biasbaabi rasuuli llahi salawaatu llahi wasalaamu caleyh jacala yunaadihi nabigu wuxuu u dhawaaqi jiray kasiiran wax badan biabihir yaa abaahir ayuu nabigu ohan jiray inaasan lahu weelin uu nabigu weelinayay iyo wataxabuban jecel uu jecel yahay fasaara wuxuu aaday yusiru mid doorto abaahir abaahir ayuu dooran jiray calaa abi hurayratu ka dooranaya wa yaquulu wuxuu dhihi jiray naadaanii biha xabiibii xabiibkaygii baa igu dhawaaqi jiray rasuulullah rasuulka ilaahi walhiru dakarun weye walhurayratuna unhaa abu hurayra la odhan jiray soo maa abaahir buu nabigu ku yidhi markay yani walhiru dakarun walhurayratuna unhaa hurayraduna waa midda dhadig wadakaru waa khayrun min alunhaa saasuu dhihi jiray abaahirta yani nabiga iigu yeeray buu dhihi jiray midda kale hir iyo hurayra yani dakar iyo usay kale yihiin in dakar laigu nisbeeyo taasaaba kasii fiican oo ka khayr badan waa aslama abuu hurayrata wuu islaamay calaa yadi qufayl binu camr adawsi wadalla wuxuu ahday fii ardi qowmihi dawsin ilaa maa bacda alhijrati bisita siniin lix sano ilaa uu nabigu soo hijrooday buu sii joogay halkaas xaysu wafada maca ma jumuucin min qowmihi calaa rasuuli llahi sal ly slm bilmadiina sanadii toddobaad bay imaadeen soo ma nimanka reer dawsi la yidhahdo yani waayahay yani qufayl binu camr adawsi uu hogaaminayey sideetan yani ahlu beyt ah sideetan yani guri aya oo islaam ah oo abu hurayre uu ka mid yahay ayuu sanadii toddobaad uu keenay ninkaa camar bin markuu ku islaamay asagoo maka intaa tolkiisu ku maqnaa ee dacwadu kula maqno diinta gaarsiinay waqad inqadaca alfataa wuu go-ay ninkii dhallinyarada ahaa addowsiyu likhidmati rasuulillahi buu u go-ay sala allahu calayhi wasalam abu hurayre waay iyo wa suxbatii nabiga suxbadiisi faitakada almasjida wuxuu ka dhigtay maqaaman maqaam degaankiisu wuxuu meesha uu degan yahay masaajidka ahayd wanabiya nabigana wuxuu ka dhigtay mucaliman mucalim iyo wa imaaman buu ka dhigtay id lam yakun lahu uma sugnaanin fii xayaati nabiyi sala allahu alayh wasalam nabigu intuu noolaa zawjun zawje muusa qabin walaa waladun ilmana muusa qabin wa inamaa kaanat lahu ummun cajuuzun duq waayeela ayaa u sugnaatay hooyadiisa asarad cala shirki gaalnimada un ku adkaysanaysa fa kaana wuxuu ahaa laa yaftau mid aan ka zuulaynin yadcuuha ila lislaam inuu islaamnimada ugu yeerayo ishfaaqan calayha yani naxariis u naxariisanayo iyo wa biran biha baarinimo u baarinimo samaynayo fatanfiru minhu way ka cararaysaa wa tasuduhu way ka hor imaanaysaa way diidaysaa fayatrukuha wuu ka tegayaa walxusnu calayha yafri fu'aadahu faryan wuu kasoo tegayaa mar la arko walxaal alxusnu yani tiiraanyadii calayha ayada uu u murgayo yafri uu kala jeexayo fu'aadahu qalbigiisa faryan mar kastaba markay soo diidaba isagoo murugsan oo ooyayuu kasoo tegi wa fii daati yowmin dacaaha ila aliimaani iimaanku ugu yeeray inay rumayso ila aliimaani inay rumayso billahi ilahi wa rasuuli faqaala waxay tidhi fi nabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam qowlan axzanahu wa amadahu markuu ilaahay iyo rasuulkiisa rumee markuu ku yidhi ayada nabiga caydoo nabiga wax ka sheegtay calayhi salaatu wasalaam qowlan qowl bay hadalka iyo nabiga ku tiri axzanahu uu la murgeyey wa amadahu xanuujiyey aad uu wax u dhibsaday famallaa ilaa rasuulilaahi buu aaday sala allahu alayh wasalam walxaal huwa yabkii asagoo ooye faqaala lahu nabiyu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa yubkiika maxaa kaa ooyinay ya abaa hurayra faqaala wuxuu yidhi innii anugu kuntu waxaan ahaa laa afturu midaan ka noogayna ka daalayna can dacwati ummi hooyadaynaan ugu yeeray ila lislaam fataabaa calaya way idiidaysaa mar kasto waqad dacawtuha waan u yeeray alyawma maanta fa asmacatnii waxay maqashiisay fiika adiga fiigaaga maa akrahu waxaana jeclayn bay maqashiisay oo necbahay way wax un bay kugu tiri way fadcu llaha ilaahay u bari jalla wacaze an yumiila qalba ummii qalba ummi abi hurayra abi hurayra hooyadiis inuu qalbigeeda ilaahay soo ilo soo jilciyo lilislaami fadacaa laha nabi nabigaa u duceeyey salawaatu llahi wasalaamuhu caleyh qaala abu hurayrata wuxuu yidhi famallaytu ila lbeyti markii uu nabiga ducadiisa aan maqliba waan laabtay gurigii baan aaday buuri faidaa albaaba albaabkii qad rudda albaabkii baa sidaa loo soo celiyey gurigii albaabkii soo ceshatay waay ma xirni albaabka yani oo loog lama gelini laakiin saasay usoo celisay waay wa samictu waxaan maqlay buuri khadkhadata almaai biyaha shubitaankoodii shanqartoodii ballaq ballaqdoodii yani maqlay guriga dhexdiisa qofbaa ku qabaysanayo ballaq biyo ka leeyihi falamaa hamamtu bidukuuli markaan hamiyey qaala waxay tihi ummii hooyaday makaanaka yaa abaa hurayra meeshaada taagno wax yar uma labisad way iratay sawbahaa maradeedii wa qaalat waxay tihi udkul soo gal fadakaltu waan soo galay faqaalat waxay tihi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh ducadii nabiga ayaa markiiba ku dhacday qalbigeedii baa ilahay bedelay facudtu waan soo laabtay ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam wa ana abkii anigoo ooyaya min alfaraxi kamaa bakaytu saan ooyey qabla saacatin min alxusni murug waay wa qultu waxaan idhi abshir bishaaraysa ya rasuula allah faqad istajaaba allahu ilaahay wuu aqbalay dacwataka baryadaadi wahadaa ilaahay wuu hanuuniyey umma abi hurayrata ila lislaami baa ilaahay ku hanuuniyey waqad axaba abuu hurayra wuu jeclaa an rasuula salawaatu llahi wasalaamu caleyh xubban jaceyl buu nabiga jeclaa khaalada laxmahu iyo wadamahu hilibkiisa iyo dhiiggiisaba dhex galay waay fakaana wuxuu a laa yashbacu midaan ka dhargeyni min annadri ilayhi nabiga min annadari ilayhi nabiga inuu fiirinayo walxaal waa isagu yaquulu uu leeyahay maa ra'aytu maaray shay-an shay amlaxa ee yani ka yani ka qurux badan walaa asbaxa min rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam maa ra'aytu shay-an amlaxa ee ajmala ka qurux badan wa asbaxa yani ka qurux badan min rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam xataa laka anna shamsa qoraxdi waaba iyadoo tajri fii wejhi nabiga wejigiisa waxaa moodaa qorax inay ku socoto quruxda yani iftiinka wa kaana yaxmadu llaha mid ilaahay mahadiyo ahaa tabaaraka wa tacaala calaa an mana calayhi bisuxbati nabiyihi wa kaana abuu hurayra wuxuu ahaa yaxmad llah ilaahay mid ku mahadiyo tabaaraka wa tacaala calaa an mana calayhi inuu ilaahay ku manaysto bisuxbati nabiyihi iyo watibaaci diinihi fayaquulu wuxuu dhihi jiray alxamdu lilahi aladii hadaa abaa hurayrata lilislaam alxamdu lilah ilaahay baa mahadle aladii ilaahaasu hadaa abaa hurayrata abaa hurayre hanuuniye lilislaam alxamdu lilah ilaahay baa mahadle aladii callama abaa hurayrata baray alqur'aana qur-aanka baray alxamdu lilah ilaahay baa mahadle aladii ilaahaasoo manna calaa abi hurayrata ku mananaystay ay ku manaystay bisuxbati muxamadin sala allahu calayhi wasalam saasuu ohan jiri wa kamaa uulica abuu hurayra abuu hurayra sidii loo jeclaysiiyo loogu mamanaysiiyo birasuuli llahi salawaatu llahi wasalaamu caleyh faqad uulica bilcilmi cilmigana aad buu u jeclaa wa jacalahu wuxuu ka dhigay cilmiga wuxuu ka yeeshtay daydanahu ay da'bahu iyo waqaayata maa yatamanaa wuxuu doonaya raqbadiisa meesha ugu dambaysa cilmiga unbuu ka dhigay da'bigiisa iyo caadadiisaba yani inuu waxbarto u waaye qaayadiisa meesha ugu dambaysa uu doonayana inuu waxbarto u waay xadata zayd bin saabit baa sheekeeyey qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti ana aniga iyo abu hurayra iyo wa saaxibun lii fi lmasjid aniga iyo abu hurayre iyo nin kaloo saaxiibkaya fi lmasjid masaajidka aan ku sugannahay nadcu llaha tacaala ilaahay aan baryayna wanadkuruh id dalaca calayna waxaa nagu soo baxay rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wa aqbala naxwana anaguna soo qaabilay xagga anagu soo qaabilay xataa jalasa baynana ilaa u dhexda anaga soo fadhiistay fasakatnaa waan aamusnay faqaala sala allahu alayhi wasalam wuxuu nabigu cuudaa ilaa maa kuntum fiihi wixii aad wadateen bal sii wada ha aamusinee wada waxaad meesha arrintaad meesha ku haysateen sii wada ayuu nabigu yidhi fadacawtu llaha yani fadacawtu llaha ilaahay baan baryey buu ihi ana aniga iyo wa saaxibi zayd bin saabit baa odhanay aniga iyo saaxiibkay ayaa ilaahay barinay waanu ducaysanaynay baan nidhi markaa nabigu wuxuu yidhi wada dee ducaysa anigana amiin baan idin dhahayaa fadacawtu llaha ana iyo wa saaxibi qabla abi hurayrata labadaa nabi baa ka hormarnay buu wajacala rasuulu wuxuu kula jira sala allahu alayh wasalam yu'aminu calaa ducaaina ducada nabi inuu aamiin ley uma dacaa abuu hurayrata adiyaa ducaysay faqaala wuxuu yidhi allaahuma allah yow inii as'aluka waxaan ku su-aalinayaa maa sa'alaka saaxibaaya labadaydii saaxiib wax alla waxay ku weydiisteen wa as'aluka waxaan ku su-aalinaya cilman laa yuusaa cilmi aan weligii la hilmaamin faqaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aamiin ilaahaw aqbal faqulnaa waxaan nidhi wanaxnu nas'alu llaha cilman laa yuusaa aya annagana ilaahay waxaan su-aalinaynaa rasuulka ilaahay oo cilman laa yuusaa faqaala sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi sabaqakum biha alghulaamu dawsiy ay wiilkii reer dawsi baa idinkaga hormaray ay kelimadaas adinku ducadiinni hore kumiidna darin sooma ay ninkaasaa idinkaga hormaray wa wakamaa axaba abuu hurayra siduu u jeclaa alcilma linafsihi faqad axabahu ligayrihi dadka kale o dhanna cilmiga wuu la jeclaa oo ninoon asaga keliya inuu waxbarta isla jeclaa muuse ahayde dadkao dhan inay waxbartaan buu jeclaa oo cilmiga la qaato wey o min dalika waxaa ka mida inuu dadka dhan cilmiga la jeclaa annahu asagu mara wuu soo maray daata yowmin maalin bisuuqi lmadiinati madiina suuqeedi uu maalin soo maray fahaalahu yani wuxuu yani waxaa argagax geliyey oo uu la yaabay in shiqaalu naasi dadka shuqloomidooda bidunyaa addunyada ku mashquulsan yihiin iyo wastiqraaquhum say mashquul ugu yihin fi lbayci washira iyo walakdi walcadaa waxbay kala gadanayaan waxbuu iibsanaya ka waxbuu soo shiraysanaya midna waxbuu dhiibaya ka waxbuu qaadanaya waa kaa fawaqafa calayhim wuu dul istaagay waqaala wuxuu yidhi maa acjazakum war maxaa idin cajis maxaa idin cajiziyey yaa ahla almadiinati maxaad la cajisteen caajisnimada maxaa maxaa idinku dhacay cajisnimadan maxay ahayd faqaaluu waxay yidhahdeen wamaa faqaaluu waxay yidhahdeen wamaa ra'ayta min cajzina yaa abaa hurayra caajisnimada aad nagu sheegaysa maxay tahay maxaan kari weynay faqaala wuxuu yidhi miiraasu rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama yuqasamu wa antum haahulaa dhaxalkii nabigaa meesha lagu qaybsanaya markaasa idinkuna halka iska dhoobantiid war maxaa idinku dhacay alaa tadhabuuna wata'khuduuna nasiibakum war maa tagtaan oo dhaxalka nabiga ummadda o dhan baa iska le maa qaybtiina ka soo qaadataan qaaluu waxay yidhahdeen wa ayna huwa yaa abaa hurayra xaggee lagu qaybinaya dhaxalka nabiga qaala wuxuu fi lmasjid masjidkaa lagu qaybinaya fakharajuu way soo baxeen siraacan xal dadkii suuqa joogo dhan baa hal mara soo yaacay nin walba dukaankiisibuu xirsay wuxuu dhaxalka nabiga qayb ka soo qaado ay dukaankaaga hadhow waa iska gadanaysaa wawaqafa abuu hurayrata wuu istaagay lahum ayaga meeshii suuqaabuu usii taagmay xataa rajacuu ilaa ay soo laabteen dadkii wadadaya ayaa yidhi falamaa ra-owhu markay arkeen qaaluu waxay yidhahdeen yaa abaa hurayra laqad atayna almasjida masaajidkii baan tagnay fadakalnaa fiihi waan galnay falam nara shay-an yuqsam wax la qaybinaya maan arag masaajidkii galnay oo dhinac kasta kala wareegnay oo dhinacyaheeda wax la qaybinaya waa weyn faqaala lahum wuxuu yidhi awamaa ra'aytum fi lmasjidi axadan soo wax dad aba ma joogin masaajidka soo wax kumin dad soo ma joogin qaaluu waxay yidhahdeen bala ra'aynaa waan arnay qowman yusalluun dad iska tukanayo wa qowman yaqra'uuna alqur'aana iyo qolo qur-aanka akrinayso iyo wa qowman yatadaakaruuna fi lxalaali waalxaraami kuwo yacni cilmiga ka sheekaysanaya xalaasha iyo xaaraamta ka sheekaysanaya faqaala wuxuu yidhi wayxakum waar hoogiine haadaa miiraasu muxammadin sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed daxalkiisii soo kaa ma ah maxaad sugaysaa nebiga in laga dhaxlo dirham iyo dinaar miya ya naxnu macaashir alambiyaa la nuurasu hayahay na lababa dhaxlu wey nabigu yidhi maa taraknaahu sadaqa waxaan ka tagna waaba sadaqe waxa nabiga laga dhaxlaayo waa maxa ya waxa laga dhaxlaayo waa diinta waay diinta waay marxaban oo dhaxalkii ambiyada weeye ninkii cilmiga qaato waaye ya faman akhadahu akhada bixadin waafirin waa ku xadiidka hawaaye ya ninkii yani cilmiga barto dhaxalkii ambiyadu qaata ninkii wax ka qaatana waa nin yani deef weyn qaatay wey ninka marka dhaxalka nabiga wakaas adduunyada tanasqul kutin iyo beecan iyo shirahan iska dhaafo uu leeyahay dhaxalka nabiga idin dhaafira ka qayb galay diinta qaatow saasuu marka dadka ku oran jiray waay waqad caanaa abu hurayra abu hurayra yani wuu u adkaystay oo uu ku sabray bisababi insidaafihi lilcilmi yani gadoomidda cilmiga uu gadoomay uu qaabiliyo wanqidaacihi goyda uu go-ay limajaalisi rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam maabuu yani u adkaystay o ku sabray lam yucaanihi axadun axad uu ku sabrin oo min aljuuci iyo khushuunati alcayshi a gaajo iyo noolal adag iyo baahi axad uuna soo marin ayaa soo martay wey rawaaca nafsihi naftiisa wuxuu ka sheegay qaala wuxuu yidhi inahu kaana yshtadu biyljuuc inahu shaniye kaana wuxuu aday yshtadu biyaljuucu gaajada ayaa igu darnaanays xataa inii kuntu aan ahaaday as'alu rajula nin baan waxaan weydiinaya min asxaabi rasuuli llahi ka mida sala allahu caleyh wasalam can ilaayati aayado min alqur'aani ka mid wa ana aclamuha anigaana kaga aqoon bada marka aayadda aan weydiinayo kee yasxabanii inuu ila saaxiibo macahu inuu iwado oo ilaa beyti gurigiisa fa yudcimani inuu igartaan doonaya intaan waddada u fadhiistaan dee aayaddaa bal ii sheeg markaas waxaan doonaya inuu aayadda anigaa kaga aqoon badane waxaan rabaa buu yidhi intuu igarto inuu iwada yidhaha bal nakeenaan guriga aadna waa oo bal waxay soo siiye waqad ishtadda biyaljuucu gaajadii baa igu darnaatay daata yowmin maalin xataa shadadtu calaa badni calooshayda waxaan ku xiray xajaran dhagax faqacadtu waan fariistay fii dariiqi saxaabati asxaabta markay salaada ka baxayeen tukadaan waddadii ay ku baxayeen famara bii abuu bakrin baa isoo maray fasa'altuhu can aayatin baan su-aalay fii kitaabillaahi wamaa sa'altuhu mana su-aalaya ilaa liyadcuuni inuu ii yeedho fama dacaanii iimuula yeedhin aayadun buu ii sheegay imuusa garanin wy uma mara bii cumar baa isoo maray ibnu khadaab fasa'altuhu can aayatin falam yadcunii iima yeedhin aylane asna imuusa garanin aayadun buu ii sheegay wey xataa xataa mara bii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaa igu soo baxay buu yidhi facarafa wuxuu gartay maa bii waxa igu suganoo min aljuuci faqaala wuxuu yidhi abuu hurayra qultu waxaan idhi labayka yaa rasuul allah watabictuhu waan raacay buuri aye gudaha buu nabigu yidhi riwaayaadka qaar waxay qoraan markuu nabigu igu soo baxay ayuu qoslay buu nabigu u muunsooday oo ninkaa wuxuu meesha u fariistay inuusan ahayn in aayad qur-aan loo sheego waa yahay wuu gartay nabigu markuu ku soo baxayba markaasu yidhi abaa hurayra ilxiq binaa inakeen fadakaltu macahu lbeyta gurigiisii baa nabiga la tegay buu yihi fawajada wuu helay nabigu qadaxan weel fiihi laba nun caano ay ku jiraan wuxuu nabigu guriga ku ogaa wuu iska wadaya ninkaan saxaabiga wuxuu nabigu ku ogaa guriga ma jiro laakiin fadliga ilaahay buu nabigu isaga kalsooyey gurigii markuu tegay buu weel caano ka buuxaan buu nabigu u tegey faqaala lieliib wuxuu yihi xaaskiisii min ayna lakum haada xaggee idinkaga yimi canaan qaaluu waxay yidhahdeen arsala bihi fulaan fulaan baa soo diray ilayka xaggaaga qolo reer ansaareeda ay jiri jira nabiga deris lahayo xoolo irmaana lahaayo marmar ayay usoo dhiibi jireen xoogaa caanaa nabiga faqaala wuxuu yidhi nabigu yaa abaa hurayra indaliq ilaa ahli sufa nimankii ahli sufa ee masaajidka joogay toddobaatanka aado fadcuhum u yeer ay fadcuhum u yeer orod nimankii u tago bal usoo yeera dee caanaana cabeena usoo yeer ayuu nabigu ku yidhi fasaa'anii waxaa i xumeeyey buu yidhi irsaaluhu nabiga diridiisa iyaay aniga uu diray lidacwatii inaan usoo yeero waay wa qultu fii nafsii aniga isla hadloo sii sheekaysanay binafsii nafsayga waxaan u yidhi ma yafcalu hada labanu maca ahli sufa caanahan yar ee weelkay ku jiro eelusufa oo toddobaatan nina muxuu ka gaaray macaanahana deeqay ay wa kuntu waxaan ahaaday arjuu mid rajeeye an anaala inaan gaaro minhu xaggiisa sharbatan cabitaan ataqawa biha aan ku xoogaysto waay ay aniga yani ku xaqribo badnaa maadaama aniga aan gurigaynin in aniga uu laysiiyo xoogaa aan ka qurquriyo aan ku xoogaysto nafta ku ceshado anaa xaqribo badan reer ahlusufa miyaa muxuu ka gaaraya ay riwaayadka qaar weli wuxuu kusii daraa weliba taas waxaa ka sii daran mar alle markaan usoo yeeray guriga imaadaana wuxuu idhihi doonaa u dhiidhiib aan markaas uu dhammaan doonaa buuri ima soo gaarayo buuri xaga toddobaatankanin haddii lagu soo wareejiyo maxaa iga soo gaari ay ilaahay iyo rasuulkiisa amarkoodana wax la diidi kara ma waa waajib waan tegey buuri markaas uma adhaba ilayhim waan aaday buu yidhi faataytu ahla sufati baan u tegey wadacawtuhu waan u yeeray faaqbaluu way soo qaabileen way soo yaaceen falamaa jelasuu markay fadhiisteen cinda rasuulilah qaala wuxuu yidhi nabigu khud yaa abaa hurayra faacdihum wuxuu ka yaaweyey qaado u dhiidhiib saf dheer bay saa u fadhiisteen ninkaanaa loo dhiibayaa wuu dul istaagaya si u cabayo u cabayo markuu dhergo ayuu iska dhiibaya waalkii abuu hurayra ku celinaya ka kalu u dhiibaya adusi dhiibaya haddana marxaban fajacaltu waxaan guda galay ucdi rajula ninkaan inaan u dhiibayo fayashrabu wuu cabayaa xataa yarwaa ilaa uu si fiican u dhergo u okanaado markaasuu iisoo dhiibaya haddana kii kalaan u dhiibaya ilaa uu ka dhergo kii kalaan haddana usii dhiibaya ilaa an sharibuu jamiican dhammaantood way cabeen buy fanaawaltu lqadaxa weelkii baan u dhiibay lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam saan usoo wareejinayaan nabigu kusoo gaaray buuri inta kaloo dhan waa dhergeen fa rafaca ra'sahu ilaya na kor buu nabigu iisoo fiiriyo mutamasiman asagoo muusoomaya ay marxaban mubtasiman mubtasiman asagoo nabigu muusoomaya oo saa kor iisoo fiiriye buuri wa qaala wuxuu yidhi baqiitu ana wa anta aniga iyo adigaa haray soo maaha qultu waxaan sadaqta yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi nabigu fashrab cab fariisoo cab buu yidhi buuri fasharibtu markaasaan cabay buuri wamaa zaala kama zuli yaquulu inuu leeyahay ishrab cab ay oo fa ashrabu aan cabayo xataa qultu ilaa aan idhaahdo markaan soo taagay wuxuu idhihi buu yidhi cab buu idhihi buuri aye xataa qultu ilaa aan idhi waaladii bacasaka bilxaqi laa ajidu lahu masaaqan meel aan mariyo ma helay meel aan mariyo ma helay faakhada linaa weelkii buu qaaday nebigu wa shariba min alfadati hambadii ayuu cabay markaasuu nabigu cabay wa alayhi salaatu mucjiza min mucjizaatihi sala allahu calayhi wasalam anii yaraa weelka ku jiray baa dadkii o dhan deeq oo ka soo haray lam yamli ma tegin zamanun tawiil zaman dheer kama soo wareegin calaa dalika xataa faadat alkhayraatu khayr ilaa ay sumeen cala almuslimiina oo watadafaqad calayhim ghanaa'imu lfatxi markiiba markuu nabigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam muslimiintii futuuxaad bay heleen oo intii gaaladii wadamahoodii la qabsaday ayaa xoolihii baa meel kasta ka yimid waay haniimooyinkii iyo yani fa saara liabi hurayrata waxaa u sugnaaday maal abu hurayre maal buu helay wa manzilun guri buu yeeshay wa mataacun alaab buu yeeshay wa zawjun zawju yeeshay xaas buu guursaday wa waladun markaas haddana weliba ilmo loo dhalay wey hayra ana dalika kullah lam yuqayir min nafsihi lkariimati shay-an sidii uu ahaan jiray iyo zuhdigiisii iyo cibaadadiisii waxba kama bedelin walam yunsihi maysan hilmaansiini ayaamahu maalmihiisii alkhaaliyati ee tegay horreeyey fakaiira maa kaana yaquul wax badan bu in badan buu odhan jiray fakaiira maa in badan buu kaanahaa yaquulu mid yidhaahdo nasha'tu waan barbaaray yatiiman xaalay anoo agoon ah wahaajartu waan hijrooday nebigaan usoo hijrooday miskiinan anoo miskiina wa kuntu waxaan aaday ajiiran ajiir baan u haya shaqaalo yani libusrata binti khazawaan busro gabadha la yidhaahdo binti khazawaan baan yani shaqaalo u ahaan jiray u shaqayn jiray bidacaami badni maxaan ugu shaqaynaya marka wax kaloon ka qaadanayo ma leh inay un qada iyo quraai siyaanu kelihi baan ku shaqaynaya bidacaami badni fa kuntu waxaan aaday akhdimu lqowma qoomkaan u khaadimi jiray idaa nazaluu markay degaan safar markii la yahay markay degaan aniga unbaa u khidmaynay wa axduu lahum xoolihii baan kaxayn geeli baan kaxaynaya u heesaya yaa rakibo markay markii la guurada xoolaan kaxaynaya marka maadaama aan anigu sahay wadanin khaadimnimada unbaan ku qaybaa markaasaa cuntada rasaanina laygu siinayaa buu leey fazawajanii allahu ilaahay baa fazawajanii allahu ilaahay baa ii guuriyo ilaahay baa ii guuriyo gabadhi nafteeda aan gurigooda ka shaqayn jiray busri binu khazawaan ahayn nafteedii baa ma guursaday buu leey tii nafteedii ma guursaday ay abu hurayra falxamdu lilah mahad ilaahay bay u sugnaatay alladii ilaahay jacala diina diinka ka yeelay qiwaaman ilaahay diinka qiwaam ka dhigay yacni amar kasta waxa uu yani qiwaamu lamri yani nidaamuhu wa cimaaduhu waay shayga adiga arrimahaagoo dhan ay ku toosayaan ilaahay wuxuu ka dhigay diinka wa diinka haddaad qabsato arrimahaagoo dhanba way hagaagi waa yaqiin waay abu hurayre waad aragtaa xaalad kastoo dhib oo soo marta waxaa kuu dambaynaysa un xaalad wanaagsan diinka haddaad adigu ku dhaganaato oo cibaadada iyo toosnaanta iyo wanaagga aad ku dhaganaato xaaladaadu way bedeli ogo meesha ugu fiicneed unbay tegi doontaa ay marxaba alladii jacala diina ka yeelay qiwaaman wa sayara abaa hurayratana ka dhigay imaaman abu hurayrena ilaahay imaam ka dhigay waay waqad weliya abu hurayrata almadiinata madiine ayuu madax ka noqday min qibali mucaawiyata ibna abi sufyaan akara min maratin hal mara wax ka badan intaasoo goor buu magaalada madiina asagoo weli ka ah oo xukumay falam tubadilin wilaayatu wilaayadu maysa bedelin min samaaxati dabcihi dabcigiisii wanaagsan ah wa khifati zillihi ay shay-an khifatu zillihi yani khifatu jaanibihi waay dhinaciisii naxariista lahaa iyo dabeecadiisii nin kastaba nin yar iyo nin weynba uu la soconayo aan la hadlayey waxba kama bedelin hadduu madax noqday inuu dadkii uu ka qarsoomay ee lala hadli waayo maaha faqad mara wuu soo maray biaxadi duruqi lmadiinati madiine wadooyinkeedii mid ka mid uu soo maray walxaal huwa asagu waalin calayha asagoo magaalada madiina madaxka markaa ninka magaalada guddoomiyaha ka ah waa asaga wa kaana wuxuu aaday yaxmilu xadaba qoryo ayuu calaa dahri dabarka ku waday liahli beyti reerkeedu iyo reerkiisu wuxuu usoo qaaday qoryo usoo gor waana amiirkii magaalada ogow fa mara wuu soo maray bisaclabata binu maalik saclaba binu maalig oo waddadii hayuu kusoo kusoo qabtay fa qaala lahu wuxuu ku yidhi awsici dariiqa waddada u waasici lilamiiri yabna maalik war amiirka waddada u banee yabna maalik faqaala lahu wuxuu yidhi yarxamuka allah allah kuu naxariista amaa yakfiika hada almajaalu kullu intaanoo dhan ban kuu baneeyey soo kuguma filno intaasoo kuguma filno faqaala lahu wuxuu yidhi awsici dariiqa lilamiiri iyo walilxusmati allatii calaa dahri war asaga keligii mi asaga iyo qoryaha uu dhabarka ku wado uu baneey waddada u waasici saasuu ku yidhi isagoo amiirkii magaaladu haddana qoryaha ku wataa madax ku wataa ya waa amiirkii magaalada madiina waana abu hurayre ninkii waa saaxibu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ninkaad garanaysaan way cilmiga iyo fadliga meeshaas ka gaara waqad jamaca abu hurayrata abu hurayre wuu kulmiyey ilaa farwati cilmihi cilmigiisii weynaa iyo wa samaaxati nafsihi naftiisii wanaagsanayd attuqaa iyo walwaraca cilmi badnaantaas iyo dabeecadiisii wanaagsanaa dhaqankiisii wanaagsanaa waxaa kaloo u yani usii wareysay attuqa alla kacabsi iyo walwaraca xalaalmirad nin xalaalmirad umu ahaa fa kaana yasuumu nahaara maalinkii uu soomanaan jiray wa yaquumu sulusa leyl habeenka suluskiisuu qumaya uma yuuqidu zawjatahu fataquumu sulusahu saani asagu habeenkiiba yani suluska u horeeyo wax imku saa u sexdo afarta saac u horreysa ma wada jiifayo markiiba u kacaya afarta saacoo dambe markii la marayo dhexdeedana zawjadiisuu toosinaya uma tuuqidu haadihi ibnatahaa fataquumu ulusahu gabadhana gabadhiisana waxaa uu toosinaya uluska u dambeeyaa la toosinaya sida suluska u horeeya waa taagan habeenka o dhan maba seexanaye afar saaca u horeyso habeenku waa saddex meelood min afara afarta u horeeya isaga baa taagan afarta labaad markii la galana zawjadiisi buu toosinaya xaaskiisi afartaas labaad markay xoogaa ay tukato ay cibaadaysato ayay ayadana oo afar saacadood in salaadii ka dhiman tahay labaiyo toban afartii daba u dambaysayna gabadhi baa la toosinaya gabadhana afarta u dambaysa ayayna cibaadaysanaysaa fa kaanat alcibaadatu cibaadadu waxay ahayd laa tanqadicu fii beyti diwaala leyli habeenka labiiyo tobankiisa saa gurigiisa waa lagu cibaadaysanaya mar asagii baa taagan mar zawjadiisii baa taagan mar gabadhi baa taagan gurigu waaba guri aan qiyaam marna ka dhammaanaynin wa wa kaana liabi hurayrata waxaa u sugnaatay jaariyatun addoon zinjiyatun oo afrikaan zinjiga waa dadkan timaha adag ee afrikaankaa la yidhaha aye sudani bay ahayd oo gabadh yani zinjiyay ahayd oo yani tima adag waaye oo yani aka afrikaanada fa asaacat ilayhi way xumaysay waqamad eelo eelkiisina way murugelis marbay waxbay samaysay markaasaa reerkii oo dhan baa ka xumaaday asagana aad buu uga xumaaday fa rafaca sawda sawdkii buu kor u qaaday karbaash buu kor u qaaday calayha dusheega liyadribaha biina ku garaaco suma tawaqafa kuwuusa dhufanay adana waa ka istaagay wa qaala wuxuu yidhi lowla alqisaasu qisaas haddayna jirin yowma alqiyaama la awjactuki waan ku xanuujin lahaa kamaa aadaytana saad noo dhibtay waadna murugelis waadna xanuujisay soo maaha siaad noo xanuujisay baan kuu xanuujin lahaa buu hi walaakin sa abiicuki waxaan kaa iibinayaa minman axad yuwafiinii ii oofinaya samanaki lacagtaada wa ana axwaju walxaal ana anigu axwaju maa akuunu ilayhi marka aan ugu baahi badanahay axad sababta ii keenay lacagta idhabii tag fa anti xoratu lilaahi caza wajal waanba ku xoreeye xor baa tahay kacday marxaba mar alla markii yani dadka birbal asxaabta iyo raggaa wanaagsan markii alla markii dadka eelkoodii iyo addoommadooda xumaanta ay sameeyaan wanaag bay way ugu bedeli jireen wanaag bay ku bedeli jireen marxaba wa kaana ibnatu gabadhiisu waxay ahayd taquulu mid tira abu hureyre gabar buu lahaa gabadhiisu waxay ahayd taquul lahu mid u tiraahdo yaa abati aabbow ina albanaata gabdhaha yucayirnani way ceebaynayaan fa yaqulna waxay leeyihiin lima laa yuxalliiki abuuki bidahabi aabbaha muu dahab ku xidho oo yani dahab iyo dhegadhego iyo katiinad iyo maa lagu galo saasuu leeyahay saasay ucaayeen aabbaha waaba amiirka dhammaan magaalade fa yaquulu markaasuu abu hureyre wuxuu leeyahay yaa bunayatu gabadhaydii quulii waxaad tidhahdaa lahuna waxaad u tidhahdaa ina abii aabbahay yakshaa calaya wuxuu iga cabsanayaa xara lahabi naarta kuleylkeedu iga cabsanaya ay haddii aan tarafuu samayno oo aan xoolahaas aan waxaan doonno iska gadanno dee naarta kuleylkeedu aabbahay iga baqayaa dheh walam yakun muusa ahayn oo imtinaacu abi hurayrata abu hurayre diididiisa can taxliyati ibnatihi gabadhiisa markuu u diiday inuu yani u gado labiskeedii iyo yani waay u gado katiinad iyo waxaas umu diidin dannan bakaylid bil maali ku bakaylayo ow xirsan caleyhi dadaaluu maalka ku dadaalayo id kaana wuxuu ahaa jawaadan buu ahaa nin jawaadoo deeqdooda sakiya lyaddi gacantiisu aad yani u furan tahay fii sabiili illah faqad bacasa ilayhi marwaan binu lxakam marwaan binu xakam baa wuxuu usoo diray miata diinaarin boqol diinaar dahaban oo dahab falamaa kaana alqadu asaguu rabaa inuu imtixaamo maantoo kale boqol diinaar buu usoo diray berri oo kale markii la gaaray falamaa kaana alqadu arsala ilayhi qof buu usoo diray yaquulu xaaluu leey ina khaadimii midkii aniga shaqaalahaygaha qalida wuu gafay oo faacdaaka danaanida wuu kugu gafay oo lacagtii buu adiga kuu dhiibay wa ana anigu lam uridka biha lacagta inaan adiga ku siiyo maana doonin abu hurayre wainamaa aradtu kayraka qof kalaan oola jeeday marka ninkii khaadimkaa shaqaalaha baa khalad sameeyo kugu gafo lacagta ku siiye qof kalaan u wadaya lacagti soo celi fa suqida fii yaddi abi hurayre abu hurayre nadaamo iyo shallaytaa ku dhacday wa qaala wuxuu yidhi akhrajtuhaa fii sabiili illah ilaahay waddadiisaanba ku bixiyey walam yabit cindii minhaa xaggeeda diinaarun hal shilin oo ka mida xalay gurigeyga ma baryen fa idaa kharaja cadaayi aniga cadayga markuu soo baxo wixii anigaan lahaa fakud minhu ka qaado horaan hayo ma jire shalay markaad isiisay shalay gabadii baan qoybiye xalay hal shilin agdeeda koo bariyay fii sabiil aan ku bixiye wixii aniga cadeedii aan lahaa uu igu soo hagaagayo markii uu soo baxo miishaarkayga ka dooso ilaa intay doonaa noqote ka qaado bil kasta wa inamaa facala dalika marwaan wuu sameeyey liyaktabirahu inuu imtixaamo inuu imtixaamun buu sameeya yani kumuuna khaldamin asaga lacagta usoo diree yani wuu imtixaamayey falama taxara alamra amarkii markuu ku dadaalo uu raadiyena wajadahu wuxuu helay saxiixan inuu wixii abu hurayre lagu sheegayey inay wax jirta tuu ogaada waqad alla abu hurayrata wuxuu ahaaday ma mtadad bihi alxayaatu intii uu noolaa baran buu ahaa biummihi ilmi hooyadii baari u abuha fa kaana wuxuu ahaa kulamaa araada mar alle markuu doonayay alkhuruuja min albeyt inuu guriga ka baxo waqafa calaa baabi xujratiha hooyadii qolkay ku jirtay buu riddeeda istaagaya wa qaala wuxuu hi assalaamu calayka yaa ummaah waraxmat ullaahi wabarakaatu subax kasta markuu baxaya hooyadii buu ku leexanaya markaasuu salaamaya fataqulu waxay dhihi wacalayka asalaam yaa bunaya waraxmat ullaahi wabarakaatu fayaquulu markaasu wuxuu dhihi raximaka allah allah kuu naxariisto hooye kamaa rabbaytanii taad iisoo barbaarisay sagiiran xaalan fataqulu waxay dhihi ayaduna waxay u jawaabaysaa waraximaka allah allah kuu naxariisto kamaa bararta bii kabiiran markaan duqoobaysaa jibaari igu noqotay wa uma idaa caada ilaa beytii markuu gurigiisa u laabto facala mila dalik markuu intuu yani magaalada aada guriga kusoo noqdana sidaa unbuu yeelo hooyadii buu agtaagaya wuu salaamaya saasoo ugu ducaynaya markaasaa iyaduna sidaa ugu jawaabaysa waqad kaana abu hurayrata wuxuu ahaa yaxrisu mid ku dadaalo ashadda alxirsi calaa dacwati nnaasi dadka yacni inuu ugu yeedho oo ilaa biri aabbaa'ihim wa silati arxaamihim wa inay aabbaadooda yani hooyadood iyo aabbahood baari u noqdaan wa silati arxaamihim inay qaraabadooda xidhiidhiyaan faqad ra'aa wuxuu arkay daata yowmin maalin rajulayni laba nin axaduhumaa midkood asannu uu da'waya min alaakhari yamshiyaani macan oo isla socdoo soconayo isla soconayo fa qaala wuxuu yidhi liasqarihimaa midka yaraa yaa wuxuu ku yidhi ma yakunu maa yakuunu haada rajulu minka ninkaan muxuu kuu yahay qaala wuxuu yidhi abii aabbahay wa fa qaala lahu wuxuu yidhi laa tusamii biismi ninkan aabbaha mi ahaa laa tusamii biismi weligaa magaciisa ha ku magacaabo hebelow hadhihi weligaa aabbow inaad tirahdo maogi ya marxaba laa tusamii ha ku magacaabin bismi xataa waxaan garanayaa sheekh yacni culimadii waaweyneed ka mida sheekh wasiir loonija caddi badnaa canuga hadduu yidhahdo aabba hebelow hadduu yidhahdo wuu garaaci jira hebelowda maxaa ku gaarsiiyula aabbow keliya maa ku joogta marka aabba hebelow hadda hadduu dhaho marka dambe inuu aabbaha ka reebo hebelow yidhahdo waxba ogama dhimano wa waxba ogama dhimano marka ilmaha waxyaaba lagu tarbiyanaya kaasaa ka mida waay aabbaha haddaad iyo hooyada haddaad magacooda ugu yeerto maada qadarini waay ay marxaban marka laa tusamii biismi magaciisa ha ugu yeerin walaa tamshi amaamahu hortiisa ha soconin aabbaha weligaa ha ka hormarin walaa tajlis qablahu asagoo fariisanin ha fariisanin saasuu li yani saasuu kula dardaarmaya marka siduu asagu waalidkii baari ugu yahayba wuxuu jeclaa dadkao dhanna inay waalidkoo baari u noqdaan walamaa marida abu hurayrata markuu xanuunsaday marad almowt bakaa wuu ooyey faqiila lahu waxaa loo yidhi maa yubkiika maxaa kaa ooynaya ya abaa hurayra faqaala wuxuu yidhi amaaho inii anigu laa abkii ma ooyaya calaa dunyaakum adduunyadiina haadihi oo tana walaakinanii abkii waan ooyayaa libucdi safari safarka dhirgiisa iyo waqilati zaadi saahid aan wata yaraanteeda wa ya safar dheer baa iga horreeya buu yihi saahidayduna waa yartahay w laqad waqaftu waan istaagay buu yihi fii nihaayati dariiqin laqad waqaftu waxaan taaganahay hadda nafti baa iga baxay soo maha waxaan taaganahay buu yidhi fii nihaayati dariiqin dariiq nihaayadiis yufdii i gaarsiinayo bi aniga ila aljannati aw aw innaari wadadii yani ama naarta aan ku tegi lahaa ama jannada wadadii baan hadda taaganahay wy walaa adrii mana garanayo fii ayihimaa akuunu labadaa midda aan tagayo waddada markaan qaado mid ay igeynaysa kama warramo waqad dacaahu marwaan binu xakam baa u yeehi faqaala lahu wuxuu u yidhi yaa u duceeyey waqad dacaahu waxaa u duceeyey marwaan binu xakam faqaala lahu wuxuu u yidhi shafaaka allahu ya abaa hurayra allaha ku caafiyo faqaala abuu hurayra wuxuu yidhi allahuma allahayow innii anigu uxibu liqaa'aka ilaahayow la kulankaadaan jeclahay fa axiba liqaa'i ilaahu la kulankayga jeclo wacajil lii fiihi ilaahu iisoo dedeji famaa kaana muusan famaa kaada muusa an yuqaadiru marwaanu marwaan mid ka tago saanu marwaan uga sii dhaqaaqaya xataa faaraqa alxayaata nolosha uu faaruqay wa raxima allahu abaa hurayrata allah u naxariisa raxmatan waasica naxariis waasica way faqad xafida lilmuslimiina muslimiinta wuxuu u xifdiyey maa yaziidu wax ka badan calaa alfin wa sita miatin iyo wa tiscatin oo min axaadiisi rasuuli illahi sala allahu alay wasalam kun iyo lix boqol iyo sagaal xadiis wax ka badan ayuu xifdiyey wa jazaahu can lislaam islaamka allah ku jazeeye walmuslimiina muslimiinta xaggooda allah uga abaalmariyo ku jazeeye khayran khayrna allah ku jazeeye subxana